saare cabdi axmed aad ayaa umahadsan tahay goordhow ayaa baabuur weyn oo nooca t m ka loo yaqaano waxa uu ku qarxay isgoyska soobe dhab ahaantii qaraxan waa kii ugu saameynta ballaarnaa ee muddooyinkan ka dhaca magaalada muqdisho waxaa burburay dhammaan hoteeladii isgoyska soobe kasoo horjeeday sidii hotel safari amiira dhismihii weynaa ee soobe ayaa dabaqadiisii dhulka soo dhaceen waxaa kaloo burburay hoteeladii ka ag dhowaa dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaartay ambalaasyada ayaa ilaa iminka daabulaya meydadka sidoo kale waxaa jira baabuur fara badan oo isgoyska ku sugnaa oo markaa isgoysku saxmad ayuu ahaa dhammaantood goobtaay ku wada gubanayaan iminka waxaa ii muuqda baabuur bagaash waday oo dekeda kasoo baxday oo alaabo waday oo holcaya oo la deminayo sidoo kale meydad khasaaraha nafeed dhulka oo weli awood loo helin in la qaado halka qaar kalena la qaaday aad iyo aad ayay goobta shahrow u saxmad badan tahay qaraxuna waxa uu saameeyey laga soo bilaabo isgoyska soobe ilaa agagaarka goobaha ku safan oo ganacsi oo dhan kulli dhismayaasha waxaa ku dhex jira meydad kuwaasoo ilaa iminka aan laga soo bixin maadaama weli lala tacaalayo meydadkii laamiga yaalay oo waddada ku geeriyooday waa garta xasan kaafi marka inta badan haatan waxaad ii sheegtay burburkii uu geystay marka tirada dhimashada dadka ku waxyeeloobay qaraxan ilaa iyo haatan ma la ogyahay indhahaaga maxaad aragtaa dad dhintay
aniga ilaa hadda shan qof oo meyda ayaa horteyda taalla oo aan arkay meydad kalena waxaa qaaday ambalaasyada saraakiishii amniga waa ay joogaan goobtay ku sugan yihiin welina lama xaqiijin khasaaraha dhabtaa tirokoob laguma samaynin waxa ay sheegeen inay dhowaan la hadli doonaan saxaafadda laakiin ilaa iminka khasaaraha oo aad u badan dartiis ayaa dadka magaalada muqdisho waxay usoo gurmadeen goobaha dad dad dhaawacyadoodii raadinaya dad dadkoodii ay ka maqan yihiin gawaari badan marka laga soo tago dhimashada dadka iyo dhaawacyada qaraxan wuxuu noqonayaa kii ugu saamaynta balreernaa ee burbur dhaqaalana geysta khasaara dhinaca dhaqaalaha marka laga hadlayo gawaari badan waa gubatay hoteelo dhan waa burbureen hoteelada laftirkooda dad ayaa ku jiray ama jiif ugu jiray ama cunto ugu jiray laakiin dadkaasna goobta ayay kudhex dhinteen welina lagama soo bixin waa garta wuxuu ahaa gaadiid aad u weyn oo la yaab leh runtii sahroy goobtuna waa goob saxbad badan waaya dadka iyo ciidamadu way isku dhex jiraan ilaa iminka waxaad ii sheegtay baabuur t m oo baabuurta waaweynee xamuulka in loogu sameeyey qaraxan oo khasaare xoogan uu geysta bal iiga waran ma waxaa jiray ciidamo dowladda oo meesha ka dhowaa ama saraakiin la beegsanayay maxaa keenay in qaraxan intaas la eg soobe waddada isgoyskaas lala beegsado
ilaa iminka lama oga meesha la beegsanayay sahroy waayo meesha hoteello waaweyn ayaa ku yaalay sidoo kale waxaa dhinac uga yaalay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare dhinaca kale waxaa ka jira wasaaraddii arrimaha dibadda luuqa marka laga laabto oo wadada sooba waxay dhafdhaafo hotel amiiraa jira hoteelo kaleoo waaweynaa jirta oo dad badan oo qurbo jooga iyo siyaasiyiin bay inta badan isugu yimaadaan xaqiiqdii ilaa hadda bartilmaameedku meeshuu ahaa lama cadaynin laakiin wax walba gadaal ayaa laga ogaan doonaa iminka waa horudhaca warbixinta aan ku siinay waa gartay marka bal haddaad dib hadda ugu yaro noqoto goobta xaalka sida uu yahay maxaa kuu muuqanaya baabuur ayaa timid sidaad ii sheegtay gurmadka deg dega dad dhaawacyo dhimasho way qaadeen burbur xoogle ayaa muuqdo intaasi ka badan maxaa kuu muuqdo
waxaa ii muuqda meydad jidka yaalla oo weliba ambalaasyadii ay laayihiin meelay usoo maraan dhismayaashii dumay oo weli ololaya ayaa hoostoodii dad ku jira oo hadda laga tabaabushaysanaya qaabkii dadkaas loo soo samata bixin lahaa ama meydadkoodii banaanka loo keeni lahaa marka goobtu waa goob aad raxmad badan aad baa laysku dhacyaacaya ciidamaduna weli tiri koob ma samaynin dhimasho badanaa jirta dhaawac fara badanaa jira burbur badanaa jira baabuur holcaysaa jira oo waddada ku gubanaysa oo iminka aan u jeedo waayahay iska caabin miyaa jirtay ama rasaas iyo dagaal joog u dhacaya si toosa markii qaraxa uu dhacay kadib
maya ma jirto wax dagaal si toosa qaraxa bes ayaa gaari lagu soo qaaday wuuna qarxay rasaas daba socotayna ma jirto marka laga reebo kuwa ciidamada amniga ay ridayeen